أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diyaaradda jimcaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka oo aad uga barateen mawaadiic muhiim ah hadday ahaan lahaayeen siyaasadda dhacdooyinka taagan iyo arrimaha bulshada ayaa waxaan jimcahan ku eegi doonnaa dhalmala'aanta soo badanaysa cilladaha keena iyo qaabka la tacaaliddeeda waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya doctor dayax nuur axmed oo ka mid a dhakhaatiirta isbitaalka jilib qaybta fatilatiga wuxuuna barnaamijku socon doonaa muddo saacad ah maadaama mawduucu aad u ballaaran yahay una baahan yahay in dhegaystayaashu ay xog badan ka helaan waa mar kale iyo barnaamijka diirada jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون sida hordhaca aad ku soo maqasheen waxaa barnaamijka maanta ku eegi doonnaa mowduuc muhiim ah waa dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka la soo derista xog badan oo xanuunkan la xidhiirta ayaa waxaan rajaynaynaa inaan ka helno doctor dayax balse marka hore waxaa in la xuso mudan in xanuunkan aanu ka jirin soomaaliya oo keliya balse uu faraba'an ku hayo caalamka wariyaheena mahad cubayd cali ayaa inooga waramaya tirakoobka dhalmo la'aanta ee caalamka iyo xilligan waad mahadsan tahay cudurka dhalmo la'aanta waxa uu ka mid yahay cudurrada dhibaatada ba'an ku haya guud ahaan dadka ku nool caalamka mana jiro waddan ka mid ah dunida oo aanay dadkiisu ka cabanayn dhibaatadan iyo xanuunkan dad badan ayuu sabab u noqday inay waayaan carruur ay ku ilqabowsadaan marka laga yimaado inuu yahay xanuun ka mid ah xanuunnada ku yimaada qadarta allaah waxaa jira asbaabo iyo dhibaatooyin horseeda xanuunkan ama calaamado iyo astaamo markaay bilowga yihiin haddii aan laga hortegin oo aan la daweynin keeni karaa inuu xanuunku adkaado dabcan taas waxaa ka hadli doona dhakhaatiirta caafimaadka ee xanuunnada noocan ah aqoonta durugsan u leh waxa keena iyo qaabka loo daweeyo laakiin waxaan halkan ku soo gudbinaynaa xanuunkan iyo guud ahaan siday uga cabanayaan dadyowga ku nool caalamka warbixin ka soo baxday waxaa loogu yeero hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ayaa lagu sheegay in tiro aad u badan oo ka mid ah dadka ku nool caalamka ay la daalaadhacayaan xanuunka dhalmola'aanta warbixintan waxay soo baxday bishii abriil ee sannadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxayna hay-adda isku magacowda caafimaadka adduunka ku sheegtay in lix meelood hal meel dadka ku nool adduunka ay la dhiban yihiin oo ay la nool yihiin xanuunka dhalmola'aanta taasi waxay ka dhigan tahay in toddobiyo toban dhibic shan boqolkiiba dadka ku nool guud ahaan caalamka ay qabaan xanuunka dhalmola'aanta dabcan waa lagu kala badan yahay caalamka oo way dhacdaa in dal ama qaarad uu kaga badnaado caalamka intiisa kale marka laga hadlayo xanuunkan toddobadii qof oo qoys ah oo reer leh ee ku nool dunida waxaa qof ka mid ah uu la xanuunsan yahay cudurka dhalmola'aanta waa sida lagu sheegay warbixinta ay hay-adda isugu yeerta caafimaadka adduunka soo saartay waxay ka dhigan tahay marka xanuunka dhalmola'aanta laga hadlayo in labiyo toban bilood oo xiriir ah qoys wada nool aanay xaasku wax uur ah qaadin wakhti intaasi la eg in qofku uur qaadin oo keliyana kama dhigna inuu qofku xanuunsan yahay ama uu qabo cudurka dhalmola'aanta laakiin celceliska qiimaynta ay samaysay hay-adda ayaa sidaasi ahaa warbixinta waxay kaloo tilmaamaysaa in xanuunka la xidhiira dhalmola'aanta uu dad badan ku sababay inay welwalaan oo ay dareemaan culaysyo xagga nolosha ah sidoo kale waxay tani ku sababtay in dadka qaar ay lacag badan uga baxdo safarro caafimaad oo ay ku tegayaan qaar ka mid ah dalalka caalamka arrintay warbixintu xustay waxaa ka mid ah in waddamada lagu tilmaamo inay yihiin kuwa ugu faqriga badan dunida ay yihiin dadka ku nool kuwa ugu badan ay lacagi uga baxdo sidii ay ula tacaali lahaayeen xanuunka dhalmola'aanta marka si guud aragtida dadka muslimiinta ah ay ku eegaan dhalmada iyo awlaadda ayaa ah inay yihiin deeq iyo risqi uu allah subxaanahu wa tacaala bixiyo ciddii uu doonana isugu daro gabdho iyo wiilal ciddii uu doonana uu siiyo wiilal ama gabdho halka xikmadda allah subxaanahu wa tacaala ay keenayso in dadka qaar aan wax carruur ah la siinin allah casa wajalla wuxuu qur'aanka kariimka ah ku yidhi لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم
intaas aynu ku dhaafno warbixintaas markaan waxaan toos u galaynaa barnaamijka isbeddelka guud ee jilib waxaa qayb ka ah xarun la tacaasho dhalmo la'aanta waxaan ugu horeyn soo dhoweynayaa digtor dayax oo ka howlgala digtor soo dhowow asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu raadiyo alfaqaan soo dhowaada waa adigaa mahad celinaynaa booqashada aanu soo booqateen Ee, ku soo dhowaada xarunta fertility center specially ee, ee, fertility clinic oo aniga hadda aan fadhiyo oo hadda idinka ay la joogtaan doctor dayax nuur axmed waxaad noo qeexdaa xaruntan fertility center iyo waxa ay qabato
Fet- fertility center ee, waxaa lagu qeexaa this is a place where couple who are unable to conceive may receive medical advice and treatment to help them to have a jil- a child Een, xaruntani waa xarun ay soo booqdaan lamaanaha isqabo kuwaasoo ka cabahayo awoodi waaye inay owlaad helaan ee, ayagoo ka helo talo iyo daawo si ay u helaan owlaad biidnillaah waxaana soo booqdo ee, dadka ka cabahayo dhalma la'aanta fertility center waxyaabaha ay ka koobanta waxaa kamid ah fertility clinic oo isbitaalka laga helo isbitaalka jilib general hospital fertility clinic ah ku ka ah oo hadda aan fadhino oo dhakhtarkii fadhiyo sbeshaalista ahay oo ku takhasusay dhalmada dadka dhalmalaanta ka cabahayo iyo daaweyntooda hadday tahay rag hadday tahay dumar biidnillaah sidoo kale waxaa jiro fertility lab department qeyb ah oo qeyb kaloo shaybaara oo xagga ka soo jeedo waxaa kaloo jiro fertility radiological department oo dhinaca iga saaran iyadana sidoo kale waxaa jirta xarun counseling center la yidhahdo oo talabixin siiso dadkaas sidoo kale waxaa jirto xarun kale obstetrician review la yidhahdo center oo ah waxaa jooga dhakhaatiir haween ah kuwaasoo u diyaarsan eegidda ayagoo isticmaalaya qalab oo gaar ah sida spaculamki oo lagu fiirihayo fajaynihii iyo utaraskii saafikiskii iyo lagu fiirihayo haystaan marka intaasoo qeyb waaye shantaas qeyb ay ka kooban yahay een, fertility center digtore waxaad sheegtay in xaruntan ay soo booqdaan dad dhalmo la-aan ka cabanaya haddaba waxaad annaga iyo dhegeystayaasha noo qeexdaa waa maxay dhalmo la-aan markii caafimaad ahaan looga waramayo waa waa su-aal wanaagsan infertility waa this is a medical condition where there is a failure to conceive after one year of unprotected intercourse dadka een, infertilityda infertilityda waxyaabaha lagu qeexo amba dhalmalaanta waxyaabaha lagu qeexo waxaa waaye waa qof ka caabahaya xaalad een, waa qof ay hayso xaalad caafimaad taasoo ku guuldareystay inuu waayaan lamaano waayeen owlaad inay helaan hal sano ay wada joogeen jamaacna sameehayeen oon ka hortag lahayn sida matalan casliyo kale waxyaabaha looga hortago waxaa ka mid a casliga waxaa ka mid a daawooyinka oo loo yaqaano contraceptive drugs daawooyinka la yidhahdo kale aa ka mid a sida cirbadaha iyo kaniyaal afka laga cuno ayagoon kuwaas marka isticmaalaynin oo haddana muddo sanadan isla joogeen ilma la'aan haddana ku dhacday matalan marka dad waxaa jira halkan haddaan uga faa'iidaysto dad waxaa jiraan marka marar qaar xarunta yimaado ayagoo shan bil isqabo amba lix bil isqabo amba toddoba bil isqabo amba wax sanad ka yar dadkaas waa celinaa waxaan dhahnaa talaan siinaa waxaan dhahnaa een, kulaabta xaafadiina baaritaan uma samayno Eh, ilaa sanad ay ka gaaraan waktigii la rabay oo qeexitaankan waafaqsanaa ay ka gaaraan maalan marka hadda dadka ka cawado si guud si guud adduunka dadka ka cawado eh, dhalmalaantan waa toban ilaa shan iyo toban boqolkiiba isbitaalka marka dii aan soo degno si guud isbitaalkan dadka markii la furay ilaa hadda markaan qiimeynay dadka guud oo ka cabahay noo imaadeen waa todoba boqolkiiba amba seven percentage isbitaalka inta imaadeen waa mahadsantihin dadka xaaladaas qaba marka ay idin yimaadaan maxaad u samaysaan gaar ahaan marka ay xafiis ka soo galaan sax sax oo seel wanaagsan waaye dadka waxaa marka hore laga bilaabaa shaqada een, dadkana soo boqol marka hore waan wareysanaa history waxa la yidhahda history aa laga qaadaa examination aa loo sameeyaa waa la- waa la arkaa dhakhtarku waa kasaa examinationka waxaa waa qofki in la arko qeybay leedahay qeyb afaray leedahay oo la eegaayo inspection percussion validation auscultation intaasoo dhan way jiraan kadib marka waxaan tilaabada kaloon qaadna waxay noqon kartaa lab sheybaar aan tirnaa sheybaar sheybaarka marka waxaan ku hormarina waa kala qaadaynaa waa qeybtan aad ay u shaqo badan tahay howleeda maadaama hawshan hawl culus ay tahay Ee, ragga oo kale maalan baaritaanada aan u dirno hormonis aan u dirnaa sida fsh lh testosteron iyo borolactin hormonaas iyo thyroid function test hormoonada marka waa hormoono oo qaarkood maskaxda madaxa laga soo deeyo qaarna xaniinyaha hypothalamus hypophysial testis axis Ee, marka waa hormoono oo laga soo deeyo maskaxda xaniinyaha qaarkood laga soo deeyo kuwaasoo isla shaqeeyo si, si wadajira isla shaqeeyo haddii nusqaan ay ku timaado marka mid ka mid ah ama ziyaada ay ku timaado waxay keeni kartaa infertility baaritaanadaas marka waxay naga caawinaysaa marka inaan ogaano cilada hadday ka jirto hormoonadii si loo helo xal ku aadan hormoonadaas sidoo kale waxaan baarnaa een, aan dirnaa baaritaanada aan dirna waxaa ka mid ah spam oo isla sheybaarkii aan u dirno ragga spam waa ragga le laga baaraa analysis lagu sameeyaa oo shahwadii waxyaabaha aan ka fiirina waxaa ka mid ah dhowr nuqdaan ka fiirinaa sida volumekeeda mugga intay la eg tahay bhka oo ay leedahay mutilatida oo leedahay macnaa dhaqaaqeeda iyo morphologigeeda qaabkii u taalo iyo level of zinki waxyaaba leedahay zinkiga heerka ah ay leedahay level of fructose-ko kale ee, waa ka fiirinaa w b z-ga waa ka fiirinaa cont- een, haddii laga helo kontigiisa marka waa haddii aan ku laabano mutilatyga dhaqaaqa waxaa laga rabaa maalan boqolkiiba soddon iyo labo oo progressive inay samayso waxa la yihahdo horusocod inay samayso morphologigana waxay leedahay saddex qayb ay leedahay head oo madaxiya iyo body oo dhexda iyo- iyo tiilka oo dabada damba ah M- haddii marka mid ka mida ay ka dhaawacanta ama ay la-dahay qofkaas dhalmadii ma ma- ma samayn karo marka ayadana waxaa waa qeybaha laga ogaado si loola tacaalo oo waxyaabaha morphologiga soo celiyahay si loo siiyo matalan hadda waxyaabaha kaloo la raba in la ogaado waa heerka zinkiga maadada la yidhahdo oo laga helo sbamka ama shahwada laga helo heerkeeda la ogaaha taasoo iyadana la- wax lagu dhisa karo fructoska kale la ogaaha w b c haddii infectiona jiraan waa lagasii ogaaha sidoo kale waxyaabaha aan dirno waxaa ka mid a ragga isla raggii aan ku jirnaa weli oo ka cabahaya infertility dhamlaanta ka cabahaya cudurrada la yidhahda s t d amba sexual transmitted disease waxaa ka mid a diseaskaas way badan yihiin gonorea iyo waxaan kasoo qaadan karnaa kalamidia cudurka la dhaho gonorea soomaalida wax badan dhigaa ka maqleen waxaa loo waxaa loo yaqaanaa een, jabtaa loo yaqaanaa cudurro kalena way jiraan oo tiro badan oo eygana keeni karo cudurradaas hadday jiraan marka eygana talooyin aan ka siinaa daawooyinkoodana waa qornaa haddii marka aan usoo laabanno qaybta labaad haddaan guda galno oo dumarka amba haweenka dhalmalaanta iyagana ka cabaa noo yimaado baaritaanada aan u samayno baaritaanada aan u samayno waxaa ka mid a waxay kala mid yihiin een, ragga inaan hormonis dirno hormoniska marka aan dirino kan kuwan waxaa ka mid a inaan dirno kale matalan progesteron estrogen fsh lh hypothalama macnaha xarunta laga soo deeyay marka een, hormoonadan waa hypothalama hypophysial ovarian access waa system isla shaqeeyo oo mm, een, si wajir u shaqeeyo haddii cilad ka jirta marka hormoonadaasa la ogaha baaritaankaasa dhakhtarka ka caawiyeyso saas uuna ku ogaan karaa kuna daawiyaa biidni illah sidoo kale hormoonada kaloo laga baaro waxaa ka mid ah borolactin hormoonka la yirahda laga baaraa hormoonkaasoo ka hortagaaya dhalmada haddii uu badan yahay gabadha ah dhalmada yarayhayo amba dhalmada yarayhayo sidoo kale waxaa laga baaraa thyroid function test oo ah t s h t three t four kuwaasoo si dadban macnaha u saameyn karo haddana dhalmad laanti keeni karo haddii ay cilad ka jirto sidoo kale waxaa laga baaraa een, cudurrada oo loo yaqaano sexual transmitted disease waa laga baaraa oo waxyaabaha koskare ka mid a b i d xanuunada la dhaho oo pelvic inflammation disease oo ku dhaco xubnaha taranka kuwaasoo dhalmalaan koskare karo ama sababi karo waana laga daaweyaa ayagana een, qaybta laabka marka intaas ay nooga eg tahay aan uga bixinaa bukaanada marka waxaan dirnaa oo kale isla isla een, bukaanadaas waxaan u diri karnaa oo kale baaritaano kale nooc kala ah si radiological department qaybta ah oo hadda arkaysaan geeska naga saarna soo marteen dobler altrason ayaa yaallo oo ah altrason casriya raggoo kale markaan ku hormarna marka altrasonka waxyaabahan ku gaan qaybta ragga waxaan ku gaanaa kale skrotalka skrotalka marka waxyaabaha laga wada anatomy of testiska anatomy of epididymiski qaab dhismeedka marka epididymiska xibinta la yidhaahdo oo xaniinyaha kor saaran spermatic code waa waxaa jira code waxa la yidhahdo soo galo macnaha een, een, dhanka macnaha labada dhinacba ka soo galo kaasoo ka kooba marka spermatic dhegti atris iyo venus iyo wuxuu ka kooban yahay iyo een, waxa la yidhaahdo nervus iyo lymph nodes sidoo kale marka waxaa laga fiiriyaa maas hadduu jiro meeshaas maasas hadduu jiraan varicocele hadduu jiro mathalan maasaska haddaan saar ka bixino haddii jiro epidomicity hadduu jiro haddii jiraan een, een, testicular maas hadduu jiro varicocele hadduu jiro oo veniska amba xiidada ay ballaarteen ballaarasho ay sameeyeen oo kale mathalan kuwaasoo marka dhalma-aan eygana sababi karo oo cinaha waa lagu soo ogaa karaa marka isla xaruntan daawada looga qorana Eh, radiologiga halka aan ku jirnaa qaybta radiologiga haweenka markaan galno marka haweenka waxaan u dirnaa double ultrason t v s oo transvenal ultrason ah anatomiga waxaan fiirnaa marka xibnaha aan fiirno waxaa kamid ah uteriska oo markaas ka fiirino fibrod uterine fibrod ama haddii jirto buro uteriski amba ilmagaleenta ku jiraan taasoo keeni karto ilmo laan sidoo kale haddii horey looga soo xaaqay ilmo oo d n c wax loo sameeyey marka kuwaasoo uga samaysmi karto waxa la yidhahdo addition oo qolfoof qolfoof ku samaysmi karto tubooyinka marka sidoo kale waxaa laga eegaa tubooyinka loo yaqaano fallopian tube kuwaasoo marka oo iyagana fertilisation ka dhaco waa xarunta ugu muhiimsan markii ilmaha galayaan ilma galeenka ee- ee macnaha tuboodaas tubadaas waxaa ka dhaco fertility ka dhaco ovariska ala fiiriyaa ovariska waxaa laga fiiriyaa iyagana hadduu jiro ovarian cysty hadduu jiro number of fo- fo- follicular cellka la fiiriyaa oo kaxaanta numberkoo tiradooda la shee xisaabtoo la la xisaabiyaa sidoo kale waxaan samey aa laga fiiriyaa eh, double ultrasonka dadka haweenka ka cabahaya macnaha infertilityga waxyaabaha kaloo ay fiiriyaan waxaa kamid ah neighboring organiska xubnaha diriska la ah eh, uteruska iyo haddii ay wax kale ka jiraan haddii jirto tuma britonial eh, macnaha tumas haddii jiraan maasas iyo haddii jiraan cadaadis haddii oo kuwaasoo cadaadis saari karo tubooyinkii oo ilmaha ku bacrimsamayeen kuwaasoo dhalmalaan sababi karo ugu dambeyntii waa tahay ma jiraan baaritaano kale intaas kadib sidoo kale marka bukaanka intaas u diro oo shaybaar mar labaad eh, qeybo kalean u dirnaa oo u diraa waxaa kaloo u diraa obstetric review qeyb la dhaho oo ay ku diyaarsan tahay haween eh, gabadh dhakhtarada taasoo markaas een, haysato iidana qalab eh, ay ku eegeyso macnaha ilka il u eegeyso qalabkan wuxuu ahay macnaha qalab aalad ah marka hore wax lagu ogaa radiologicalka hadda laakiin waxaa la isticmaalaa eh, instrument kale oo gabdha isticmaalaan sida fajaynaha iyo safakiska booskooda fiiriye kuwaasoo marka een, haddii jirto matalan hadduu jiro qallooc amba os hadduu jiro cervical os stenosis hadduu jiro xiran yahay anaxial tenderness hadduu jiro way ogaayay haddii jiro xibnaha kaleeto haddii tenda waxa la yidhaha tenda oo ah taabashada haddii ku xanuunayso haddii jirto b i d haddii jirto kabacdi marka rabooda ii soo qoraysaa een, qofka dhakhtarada meeshaas joogo way igu soo celiysa kadibna markaas haddana mar labaad haddana waxaan- waxbaan kusii dhisaynaa sidoo kale waxaan leenahay qeyb kaleento oo ayadana oo loo yaqaano counseling center taasoo kala talayso een, qofka dhalmanaanta ka cawaa doorog yahay dumar yahay cuntada ku habboon dietary exercise inuu sameeyo kale matalan iyo sexual behavior iyo qaabka galmada ama jamaaca u dhacayo matalan waxaa ka mid ah dadku waxay isweydiin karaan qaabka galmada sida lagala taliyaa waxaa jiro maalmo ku habboon oo loo yaqaano ovulation day maalmahaas marka uu talka siiya dhakhtarka si ay maalmahaas u raadsadaan si ilaahay u waafajiyo waa tahay waan kuu soo laabanayaa waxaynaga xusuusin ah in aan waraysan doonno dad xanuunkan dhalmo la-aanta ah qabay oo ka bogsaday qisooyinkooda ayaad maqli doontaan insha allah balse waxaan dhowr su-aal weydiiyey dhakhtarad cilaaqolo leh qaybta fertilitiga ee isbitaalka jilib assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته doctor eeso waxaad inoo sheegtaa magacaaga oo saddexan iyo qaybta aad ka joogta isbitaalka magacayga waa ubax cabdiqaadir dacar meesha aan ku suna- su- ku suganahayna waa maternity department ama loo yaqaano een, qaybta d- dumarka dhalmada titlekaygana waa mid qualified midwife ma jiraan bukaano lagaaga soo diro qaybta fertility clinic haa way jiraan kiisas badan ayaa noo yimaada marka ay noo yimaadaan marka hore oo haween ah marka hore waxaan u sameynaa physical examination oo macnaheedu yahay in muuqaal ahaan aan u qiimeyno waxaan ka fiirinaa haddii ay jirto een, barar uu jiro odeema haddii uu jiro present information aan ka sameynaa history taken aan u sameynaa Een, kadibna waxaan fiirinaa maxay tahay waxaan saarnaa sariirta ee, qaybta maxay tahay wiisatada sariirta markaan saarno kadib waxaan fiirinaa genitella sista haddii jiro oo kale Een, waxaan fiirinaa haddii uu jiro een wax macnaha dhisjaaja ah ama maxay tahay qoyaan iyo wax saas haddii jiro een haddii uu jiro wax la dhaho vaginitis vaginitis haddii uu jiraan fiirinaa kadibna waxaan sameynaa vaginal speculum examination een waxaan laga wadaa macnaha wax la dhaho speculum oo lagu fiiriyaa jiro minka afkiisa een haddii ay jirto inflammation haddii uu jiro inflammation waxaa la dhahaa caabuq minka afkiisa uu sameeyo een waxaa kale oo jirto inaan sameyno oo aan ka fiirino halkaas aan ka fiirino selfasitis wax la dhaho selfasitis waxaa la dhahaa min- een nafro yaryar oo kasoo baxa wareega afka ee minka haddii sinosis jiro oo kale een waxaa kaloo aan meesha ka fiirinaa wax la dhaho mayoma mayoma waxaa la dhahaa buro ku taalo minka afkiisa markaas kadib waxaan sameynaa waxa aan ku aragno kiisaska inaan qorno ribood ahaan aan u diyaarino kadibna aan ku celino ditoorka oo fadhiyo fertility clinic ugu dambayn maxaad u sheegi lahayd bulshada ku dhegaysanaysa Een, waxaan u sheegi lahaa bulshada dhegeysanayso een, xanuunka midhalayska ama dhalmo la-aanta ma aha cudur aan la daweyn karin waa cudur la daweyn karo cudurada kale la mid ah marka waxaan dhihi lahaa bulshada hala joogina cudurka guriga dhexdiisa hala joogina waxaa jira isbitaalka waxaa yimaada kaysas oo waxaa jira saasoo kale ah ee dhalmo la-aan iyo waxaa ka cabanayay markii ay yimaadeena in la daweeyey ee ilaahay wax siiyey marka waxaadan dhihi lahaa guryaha hala joogina cudurka markasta waa gacmo furan kusoo dhowaada iyo adeeg fiican iyo soo dhoweyn fiican iyo shaqaale u cadbisan inay mar walba idin shaqeeyaan xilli kasto iyo waqti kastaba waa tahay dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diirada jimcaha oo maanta aan ku eegayno xanuunka dhalmo la-aanta waxaana marti inoogu ah digtor dayax oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed digtore maxaa u sabab ah dhalmo la-aanta gaar ahaan waan kala qaadaynaa tan ku timaada haweenka maxaa keena way badan yihiin eh, waxyaalaha marka sababo eh, dhalmo la-aanta laakiin kuwa ugu waaweyn matalan haddii oo aan ku hormarno marka haweenka dhalmaanta waxyaabaha u keeno waxaan rabnaa inaan ka soo qaadano ilaa lix sabab oo waaweyn waxyaaba kalena iska jiraan midka ugu horeeyo waxaa waaye waxaa la yaqaano cervical cos number two oo ah uterine cos number three oo ah ovarian cos number four oo ah tubular cos number five oo ah britonium cos number six oo ah advance age lixdaas waa lixda ugu waaweyn ee female infertility cos haweenka dhalmalaanta u keento haddii aan ku hormarno marka kan ugu horeeyo oo ah safakiska markaas safakis waxaa la isweydiin karaa safakis muxuu yahay safakiska waa waa qeybta dhalmada markii laga hadlayo tubada qeybta hoose ee makaanka ilmagaleenta taasoo shaqadeed ay tahay transport of spam inay qaado eh, shahwadii qaado waana qeybtan waxayna ka ta- waxayna tahay shan ilaa toban boqolkiiba ay keentaa dhalmalaanta haweenka qeybtan kaligeed waxaa loo kala saari karaa marka qeybtan laba qeybo waaweyn sababaha sababaheeda sababaheeda mucus blake thickening muukaskan marka waa diif wax amala oo afka hore saaran oo safakiska waxaasoo marka hore ah thin oo khafiif ah oo loogu talagalay inay macnaha shahwada normal ahaanba ay dhex marto ka gudbi karto laakiin markay thig naqato ee adkaato eh, ma mari karto waxayna keenay inay saameyso waxyaabaha waxyaa- waxyaabaha keena asal ahaan inay thig naqataan waxaa ka mid ah estrogenki macnaha hormoonka la yidhaha inuu yaraado marka hore taasaa keenayso sidoo kale cervical ama cervix os stenosis inuu isku dhego afkiiba marka horeba isku dhego oo macnaha shahwadiiba moodi weyse meeshii iyadana way keentaa qodobka labaad marka haddii aan gudubno oo uterine coska ah oo qayb makaanka ilmagaleenta ah waxaa waaye eh, waa tan waa meesha anuga uu ku koro waa uteraska this weather fetus develop makaanka caruurta ay ku korto waaye waana laba ilaa shan boqolkiiba ay keentaa female infertility ama dhalma la-aanta haweenka congenital anomaly ah ka mid a marka waxyaabaha iyada mar asal ahaan uterine coska ah waxaa ka mid a inay gabadhi ku dhalataba waxa la ya- loo yaqaano eh, uterine atresia ayba macnaha isku dhegan tahay godkii makaankan wuxuu lahay god oo ilmaha galaan godkii marka inuu isku dhegan yahay oo waxba meel ilmihii ay galaan lahayn ama by inay laba laba qayb naqato oo u dhexeeya derbi taasoo haddana keeni karto inay dhalmalaan keento Eh, sidoo kale waxaa ka jiro endometriasis oo ah ayadana wax caabuqa oo ku dhaco xuubka dhexe oo ilmaha ku dhegaan kaas hadduu caabuq ka dhaco ayadana waxay keeni kartaa female infertility ama gabadhi inay dhalmalaan naqato ashman syndrome oo ah wax badan oo xanuuno ah sida waxaa ka dhalan karo kale addition inay qolfa ka dhashaan meeshii makaankii qolfahaasoo sababi kara marka inay gabadhii dhalweysay asal ahaana qolfii waxaa keeni kara d n c secondary secondary d n c wax ka dhashay ilmihii laga soo xaqay gabadhi hore looga soo xaqay taasoo markaas ka dhalatay inay qalfoof ka dhalatay qalfooftina kadib kasii dhalan karto ilma dhalmalaan taas waxaan ugu soo baxnaa marka macnaha qodob ashman syndrome saan ugu baxnay qayb kale waxaa jira marka uterin cos ka mid a oo loo yaqaano uterin fabrod inay meeshii barooyin ka samaysmaan sida transmirol midda la yidhahdo oo ku samaysanto meelaha murqaha ku samaysanto oo uteruska marka taasoo keeni karta iyadana dhalmalaan haweenku keeni karto meeshaas marka waxaa nooga xidhma qodobkii labaad oo ah uterin cos qodobka saddexaad overian cos oo u bixinay overian coska marka waa meesha overiska overiska marka laga hadlayo waa meesha ee ugxaanta lagu sameeyo ku samaysmaan ugxaan sidaa la dhahaa waa ogenesis aka if any deviation of a hypothalamus pituitary overian access haddii uu dhaco marka systemkii aan hor usoo sheegnay oo ahay hypothalamus pituitarian overian access haddii ay systemkaas isla shaqeey waayaan si saxa ay cilad ka jirto deviation dhaco waxaa dhici karta inay low amba or high fsh ayaan helaaj inay macnaha hormoonada la yirahdo inay kor u kacaan ama hoos u kacaan taasoo dhacaysa keeni karta marka no ovulation inay wax ovulationa samaysmin taasoo keeni karta ugu dambeyntina amanorea caado wareer amba caadadiyo waktigeedii macnaha caadadiyo la waayo taasoo marka dambena ultima kasii dhalan karto inay idana gabadhi ilmo dhalin qodobka afraad ee dhalmalaanta haweenka u keena waxaa kamid a tubal cos oo tubooyinka tubalka waxaa loo yaqaan marka tubooyinka soo galo minka ilmakareenka waana meesha ilmaha lagu bacrimiyo waa goobta ilmaha lagu bacrimiyo waxaa loo yaqaanaa tubalkos tubelka amba tubooyinka cudurro badanaa marka keeno waxaan kasoo qaadan karnaa marka cudurrada keeno b i d cudurka la dhaho belfic inflammation disease alla b i d aa lasoo gaabiyaa taasoo keenaysa marka addition idan marka inay sidoo kale tubooyinka dhexdooda qalfoof ka samaysmaan ama stenosis inay dhacday isku dhegaan haddii marka taas dhacdana marka waxaa dhacaysa haddana infertility ha bacriminta ma dhacayso cunugii wax bacriminimo meeshii ma ka dhici karaan waxaa dhici karta marka tubal blockage oo isla aan hadda sheegnay oo stenosiska ah stenosiska ah qayb kale waxaa jira ectopic pregnancy ah oo macnaha inuu cunugii meeshii la rabo inuu minka ku koro inuu tubadii dhexdeeda ku koro oo ultimana keeni karto salbanjectomy in la jaro tubadii haddii soo laabato marka mar labaad oo tubadii kale haddana la jaro laba tubo waaye waxaa dhacaysa gabadhi female infertility cos inaqee inay dhalweyso qodobka shanaad waa britonium factor oo ah inay britoniumki amba xuubka oo ku jiro macnaha qeybta uur kujirka ku jiro xuubkaasa waxaa iskula jiraan xibno badan oo kamida macnaha uurjir kujirta kamida iyo waxaa iskula jiro iyo xibno kaleento utaraska oo hadan kasoo hadalnay iyo tuyubiski ofriski kuwaasoo dhan macnaha meeshay ku jiraan haddii marka ay ka jirto britonium maas hadduu jiro large mass hadduu jiro mathalan large mass hadduu jiro compresh amba baroweyn hadday jirto waxaa dhacaysa inay cadays saarto tubooyinka markii ay infertility ay tubooyinka xirmaan blockage naqdaan ilmihii soo gudbi waayaan amba shahwadii ay gudbi weyso taasoo leading infertility keenaysa marka waxaana jiro keeskan aan waxaan kusoo xasuustay kees hore hadda kahor aan isbitaalka noogu imaaday jilib general hospital oo aan ku qaabilnay gabar saasoo kale britonium mass jiriyo qaliinna aan u sameynay kabacdina ilaahay owlaad uu siiyey ka horna infertility eheday oo dhalmalaan eheday qodobka ugu dambeeya marka oo keeno qodobada u waaweyn aan ka hadlaynay qodobka ugu dambeeya markaan kusoo gabagabeyn waxaa waaye advance age inay gabadha da'deeda aad u weyn tahay sida soddon shan iyo wax ka badan jirto taasoo marka keeni karto inay dhalmalaan naqato iyadana waa tahay waan kuu soo laabanayaa waxaan markaan dhegaystayaasha la wadaagayaa waraysi aan la yeelanay haween xanuunkan dhalmo la-aanta ah qabay muddo dheer balse uu allah markii dambe ka caafiyey gabadhan ayaan ku horaynaynaa magacaa walaal marka hore magacaa walaal ifraax axmed cali waa tahay ifraax meeqa sano ayaad jirtaa labatii toddoba sano maxaa isbitaalka u timid in lai daaweeyo cudurka xoogaha cabaaraa socday dhalmo la-aanta laiga daaweeya usoo booqdo haye meeqa sano ayaa dhalma la-aan tahay laba iyo toban sano
weligaa ma dhashay maya meeqo guur ah ayaad soo martay labo kan koowaad toddoba sanaa isla joognay waa kala tagnay kan labaadaa guursaday afar sana anoo socday aan dhakhtarkaan u imaaday baaritaano badanaa la ii diray dhiyeeg iyo xagga ogxaanta iyo kombyuutar iyo alii diray dhakhaatiirta waxay dhaheen xoogaa waa fiicantaa laakiin tuba xagga minka aadaysa waan kaa xiranoo biyo ka ay jiraan taasa sababa is daawooynaha in aada u qaata daawada ilaahay subxaana watacaala kheyr iigu daray ifrax markaas aad dawooyinka qaadatay ma isbitaalka ayaad ku soo laabatay haa isbitaalka kusoo laabtay kadibna xoogaa cadawareer yare ahaay daawo kalaa la ii qoray kombyuutarkina waa laiigu celiyey marka waa fiicanta ay dhaheen daawooyin oo fitamiina ii qoreen fitamiinka kadib maba kusoo laabaninba ilaahay kheyr u iigeliyey uuru ilaahay siiya alxamdulilaah marka cunugaagii koowaad wuxuu allah ka dhigay wiilkan aad dabta ku hayso miya haa kan waa cunugayo koowaad waa ku xurtay afar bilood ummadda waxaan u sheegayaa xanuunka ilaahay baa keeno caafimaadkan ilaahay haayo laakiin dabiibka ma reebano isbitaalka jilib inaad soo booqataan oo da- isdabiibtaan ay kula talin lahaa marka hore magacaa walaal bartumo maxamed aadan
Ah, deegaanka ka timid bariire bal waxaad inooga sheekaysaa eh, qisadaada waxaan xog ku haynaa inaad eh, hadda ka hor isbitaalka u timid xaalad aad ka cabanaysay waxaan imaaday qaybta dhalmada ayaan tegay waxaan eh, waxaa nagu imaaday ilmo la-aan ay haysay dhowr sano ayaa nin isqabnay laba ninaa isqabnay mid waa isfurnay midka kale haddeerta isla joogna toban sano ayaa isla joognaa ilmo la-aan ay haysay raggiyga ayaa meesha imaaday ninkii wuxuu inta markuu imaaday waa loo sheegay asi waa la baaray waxa dhib ima qabtidaa la yidhi haye anigoo isoo diray waana imaaday waa la i baaray qaybta dhalmada ayaa la i geeyey waa la isoo baaray qaybta tubooyinka iyo waxaa laiga baaray waxaa lai dhahay xooyinkaada way xiran yihiin tubooyinkaada way xiran yihiin waxaad deertaan oo waxaantaada way xiran yihiin aa lai dhahay marka waa la i baaray baarooyin badanaa la i diray waa la i baaray alxamdulilaah saddex waxaa laiga baaray ilmo la-aanaa laiga baaray waa laiga helay haye maxaa lagu siiyey daawooyinaa la siiyey waa saddex bilood daawo ayaan qaatay gurigayga ayaan aaday daawadii waan soo dhammaystay ugu dambeyntii ma jiraan wax talooyin ah oo daawada ka baxsan oo lagu siiyey adiga daawo talo waa la siiyey daawo talada waxaa la siiyey in ilma la-aanta caalamiindo qudaar cunto fiican biyo cabitaal fiican jiif ina siin sameeyaa lay dhahay waan sameeyey waan soo laabtay waan imaaday waa la i baaray caafimaadkas waa la imarsiiyey nadiif ayaa laiga sheegay gurigaygaa lai diray gurigayga markaan tegay cuddad ayaa ugu dhacday alxamdulilaah ilmi ilaa- ilaahay siiyey wiil ayaan dhalay wiilkayga wuxuu jiraa shan bilood wuu jiraa alxamdulilaah waa namcaystay waa kana hadeerta ii ciyaaraya alxamdulilaah waa namcaystay dadka ilmo la-aanta haysa oo guryahooda jooga oo cabsina ku jirto isbitaalka walaayada jilib gaar ahaan inuu imaadaan oo isbaaraan oo meel kasta daawo waa laga hela alxamdulilah anigu waa ku namcaystay dadka namcada ka maqan tahay inay imaadaan oo namcada ay qaataan ayaa u rajeynaya inay imaadaan waan ku namcaysanay idinkana intay maqan oo ilmo la-aan hayso inay imaato oo isdaaweeyaan oo namcada ilaahay ugu darsamaa ayaan rajeynaya taas ayaa fariin u dhaafaa waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen haween uu xanuunka dhalmo la-aanta allah ka shaafiyey markaan aan ku laabano doctor dayax doctor waxaad ka soo hadashay sababta dhalmo la-aanta dumarka markaan waxaan ku weydiinaynaa maxaa keena dhalmo la-aanta ragga causes of male infertility waxyaabaha sababo ragga inay dhalmalaanta u sababo Een, waxaa loo kala qaadaa ilaa saddex oo kale ah biritesticular testicular iyo posttesticular causes waa saddexdaas nooc waxyaabaha marka saddexdooda marka hadda af soomaaliyana waxay noqon kartaa biritesticular ka hor een, xaniinyaha ka kor wax cilladaha ka yimaado oo dhalmalaanta u keena ragga xaniinyaha laftooda cilladaha ka yimaado oo ragga u keena dhalmalaanta iyo xaniinyaha kadib waxyaa cilladaha ka yimaado oo ragga dhalmalaanta u keena saddexdaas aan u kala qaadayna waxaana ku hormari doonaa beri testicular disorderska oo ah xaniinyaha ka kor cilladaha ka yimaado Ee, taas markaan ku hormarno marka kow marka waxaa ka mid a cilladahaas ka yimaado waxaa ka mid ah hypogonadotropic hypogonadism labo waxaa ah borlactinoma saddex waxaano ah kushin disease saddexdaas aan u kala qaadi doonaa biritesticular disorderska wayna badan yihiin wayna badan yihiin laakiin saddexdaasaan kasoo qaadi doonaa marka haddii aan marka si guud faham guud ka qaadana biritesticularka waa disorderska wij alta hypothalamo pituitary and peripheral organs kuwa isbedelka ku ka yimid waaye meesha la yidhaha hypothalamus oo ah maskaxda qayb ka mid a pituitary glandiga oo ah xubin ku taal iyadana maskaxda sidoo kale peripheral organs kale sida thyroidka iyo adrenal glandi cilladaha ka yimaadiin kuwaasoo system la yidhaahdo iskula shaqeeyo hypothalamo pituitary testicular access systemkaas haddii ay khalal ku yimaado oo isla shaqayntiisa ee cilad ka timaado waxaa dhacaysa inuu qofkii dhalmalaan uga timaado si guud marka birtesikularka intaasaa lagu qeexaa kan ugu horeeya marka gelaynaa oo ah disorderka ku yimaado hypothalamus disorderka ku yimaado marka hypogonadotrobin hypogonadism This leads to reduced level of gonadotropic releasing hormone, which cause low of FSH and LH of pituitary glands. Eh, tan marka waxay sabaysaa inay hoos u dhacdo hormoonka la yidhahdo gonadotropic gonadotropin ah hoos u dhacayo releasing hormone hoos u dhacayo marka hoos u dhaco marka waxaa ka iman karta marka inay FSH iyo low H inay hoos noqdaan marka taas haddii ay dhacdana waxaa kasii dhalan karo inay testosteronka oo muhiim u ah ragga inay macnaha oo xaniinyaha lagu sameeyo testosteronka oo raggii macnaha shahwadii ragga macnaha muhiim u ahay inay hoosu dhacdo testosteron la-aan hadday dhacdana marka waxaa dhacayso dhalmalaan bukaanada marka waxaa lagu daaweeyaa jawaab celin fiican sii karta haddii la siiyo hormoonka la yidhahdo human cryonic gonadotropin hormoonkaas la yidhahdo waana isticmaalnaa waa siinaa waana haynaa bukaano badan oo noocaasna way noo imaadeen waana daawaasna way naga qaateen qodobka labaad oo marka ka mid a intii aynan xaniinyaha ka kor ciladaha ka yimaada waxaa ka mid ah prolactinoma oo ah in tiyuma ama buro kasoo dhalato pituitary glandigi ama maskaxda kasoo dhalato this marka prolactin secretion adenoma of the pituitary gland which will cause increase level of prolactin tani marka waa waa buro taasoo kor u qaadayso soo deynta levelka hormoonka la yidhahdo prolactin inuu kor u kaco bukaanada marka waxaa bresent ku ah alwaarka physical examinationkooda gynecomastia inay naasa dhalaan waaweyn iyo galoctoreya calaamadaas alwaarka inay caana ka imaadaan ragga inay caana ka imaadaan markaas diagnosiska marka oo loo sameeyo baaritaanada loo sameeyo waxaa waye c t scan an waxaa waye buradia lagu baarayaa treatmentiga loo sameeyahana waxaa waye surgery c t scanka marka wuxuu micnaha keena in buradii madaxi lagu arko maadaama iyada madaxa aan buro ku jirta ah ish lagu arkeynin surgical treatment loo sameeyaa waxaa kaloo loo sameeyaa qalina loo sameeya waxaa kaloo loo sameyn karaa oo hadda u sameyna anaka bukaan noo yimiday prolactin inhibitor hormoon hormoon daawo hormoon waaye oo hormoonkaas marka inhibition ku sameyso juujihiis oo yarahayso hormoonka noocaana la siiyaa kadibna bukaankaana waxaan u sameynay transfer aan u sameynay c t scan si u raasiyo isbitaalka laan u dirnay qalin loogu sameeyo qodobka saddexaad aan u gudubno isaguna muxuu yahay
bointiga saddexaad ama qodobka saddexaad ee keeno birtesikularka ka hor intii xanaanyaha ka kor waxaa waaye kushin diseases kushin diseases dadka marka these waxaa waaye disease waaye tumor of the pituitary gland which will cause high secretion high level of secretion of adenocorticotropic hormone which will cause adrenal gland to release high level of cortisol tumarkan oo kasoo baxda pituitary glandiga waxay keenaysaa high level inuu noqdo isagana adrenocorticotropic hormoonka la yihahdo inuu macnaha kor u kaco kaasoo kor u sii qaadayo in stimulation ku sameeyo adrenaglandiga wuxuu kor u qaadaa cortisolka cortisolka haddii kor u kacana waxaa imaan karo negative feedback oo ku imaanayo inay si isula shaqeeyaan systemkii systemkii oo aan kasoo hadalnay ayaa negative feedback ku dhaca taasoo reduce ku sameysa hoos u dhac level of gonadotropic releasing hormone hoos u dhacayo haddii hoos u dhacdana waxaa imaan kara idan haddana dhalmalaan dhalma la-aanay ku keeni kartaa bukaanada marka waxaa loo sameeya ayagana baaritaankooda waa scan c t scan oo lagu ogaanayo buradii ku tiilay kadibna waxaa waaye qaliin a lagu sameeyaa intaas waxaa nooga haray beri testicular amba ka hor xaniinyaha wixii ka horreeyey ciladaha ka horreeyey waxaana kasoo qaadanay saddex haddana waxaan gudagelaynaa qodobka labaad oo keeno ragga dhalmalaanta u keeno oo ah loo yaqaano testicular cos oo ah xaniinyaha cilada ka yimaado waxaana iyagana u kala qaadi doonaa labo chromosomal cos iyo non chromosomal cos kuwo oo ah waxyaabaha la iska dhaxlo oo ku dhashaan qofka jiinka ah jiin oo ku dhashaan amba dhaxal sidaha waxa la yihahdo iyo kuwo nan koromosomal ah oon dhaxal xaggeed qusaynin oo cilado kale meelo kale ka yimaad ah bukaanada marka oo koromosomalkan kusoo hormarinaa oo ah dhaxal sidaha cilada uga timaado way badan yihiin laakiin waxaan kasoo qaadaynaa tusaalayaal waxyaabaha lagu arkaayo aan soo qaadaynaa bukaanka marka patientis with asusbasmia asusbamia in uu absenti amba eber ay tahay sbam lagu arkin markii la baaro shahwadiisii shahwadiisii shahwada wax badanay ka kooban tahay saa ogtihiin laakiin sbamka a muhiim ah sbamkii marka in la waayo haddii la baarbaartaan lagu sameeyo ambaba ay dhacdo oo liigo sbamiya inay aad u yar tahay Armour lag- bukaanada armoor likely to chromosomal abnormality marka waxaa loo aqoonsaa mar hadiiba ay jirto inay eh, macnaha isbaam la-aan haday jirto amba aad u yar tahay waxaa loo aqoonsan karaa inay yihiin chromosomal abnormality inay chromosomalkooda cilad ka jirto Een, bointiga labaad marka aan rabna inaan oo chromosomal ka ah waxaa ku jiro cudurada marka chromosomal abnormalityga marka cuduradooda waxaa ka mid ah kalinif filter syndrome oo ah cudurka marka qofkii marka la arka sidaan hore usoo sheegnaba cudurkan waxaa examinationka lagu arkaa ganomastia inay na- naaso lagu arko smortasi inay yaryihiin xaniiyihii bukaankanna waa tool bukaan dheer waay sliim oo dhuuban underweight miisaanka la rabay ka hooseeyo with long leg and arms lugihiisa way dhedheeryihiin gacmihiisana way dhedheeryihiin sidoo kale een, waxaa ka mid a een, haddeen kala qaadnay koromosomarka cudurka labaad oo oo koromosomarka ah waxaa waaye down syndrome down syndromeka marka waa condition isigana oo ah ekastracobi of chromosomal 21 oo ah chromosomal 21 ka la yidhaahdo inuu ekastracobi sameeyo la rabo labalaba inuu kobiga naqayo amba waxba lagu magacaabo trisomy 21 oo ah saddex koobi oo sameeya saddex koobi marka 21kii waxaa sameeya saddex koobi oo sameeyaha qofkaas marka calaamadaha lagu yaqaana marka inuu trisomy jiriyo oo qofka physical examination dhakhtarka ku arkayo waxaa ka mid ah flat face inuu facekiisi ballaaran yahay oo aad u fidsan yahay waa fidsan yahay small head madaxiisa waa yaryahay short neck qorto gaaban iyo protruding tank carabkiisa bannaanka yaalo small ears iyo dhegyo aad u yar halkaas waxaan ugu baxnay koromosomalkii waxyaabaha ka yimaado hidaha amba waxaa loo yaqaano macnaha dhaxalka dhaxalsida badanaana ma daaweysmaan bukaamada noocaas daawo ma lahan bointii labaad amba qodobka labaad oo markaan ku jirno tadsikularkaan ku jirnaa nan koromosomal nan koromosomalka marka waxaa noogu horeeyo aan soo qaadaynaa faricosel faricosel horrecayn hore noo kusoo- uga soo hadalnay dilation of the venus of bambiform plexus inay dilation sameeyaan waaye een, xididadaas ay ballaartaan waaye ballaartaan dilation xaniinyaha gudahooda xididadii laga helaa waaye waana boqolkiiba shan iyo toban bukaanadan infertility bukaanada ka cawado boqolkiiba shan iyo toban ay ka yihiin farico selkan waa sameynay isbitaalka waa noogu imaadeen qalinaan u sameynay waan lagu guuleystay qayba ka mid ah cryptokidism cudurka labaad waxaa waaye cryptokidism cryptokidismka marka waxaa waaye macnihiisadkan wuxuu yahay inuu absiku amba healing of tasis amba undesandi tasis aa loo yaqaanaa waa xaniihii oon soo degin xaniyahana saa ogtihiinna waxaa waaye xaniyaha waxay waxay soo degaan lix bilood caloosha miga hooyada ku jiraan cunuga lix bilood uu kusoo degaa markuu yahay hadda marka cunugii wuu dhashay asuu wuxuu ku dhashay oo weli soo degin marka waalidiinta waxaan kula daarmaynaa inay ilmahooda fiiriyaan inay xaniyaha wiilasha weliba khaasatan inay markay dhashaan fiiriyaan in xaniyahooda labada xaniinba ina banaanka yaaliin haddii aysan aalin marka in macnaha ay soo dhakhtar la xiriiraan kabacdina qaliina loo sameeyahaa waan la soo dejiyahaa xilli horo haddii marka ay daahaan oo muddo dheer ku jiraan way kululahayaan hadda atrufi naqaan way way yarahay xanihii dhalma la-aanayna keeni kartaa hadda korna waxaa noo yimid kees noocaas oo dhowr iyo toban sano cunug jiro aa noola keenay ee, qalina u sameynay xaniinihii waa la soo dejiyey ee, xaniinyihiina aad u yarayeen hadda ma naqaano inaan dhali doonin kale laakiin waxaa loo malayhaa inuusan dhalin maadaama xaniinyihiisa ay yeeriin qodobka xigo marka waxaa noo ah taruma inay dhaawac u ka gaaro isla xaniinyihi maadaama xaniinyihi aan ku jirno ciladaa ka yimaado laba nooc ba ugu yimaadiina midkood ayda thermal waxyaabaha kuleelka inay gubtaan amba deb amba radiation amba physical in dhaawac ku yimaada midi iyo wixii lamid a haraati jug kale waxay aataba haddii ku timaado idan waxay keeni kartaa ee, dhalmalaanay keenaysaa okitis bointiga kale waxaa waaye in inflammation of the testis inay xaniinyihii caabuq qaadaan waxaana keeni karo infectionkaas waxaa keeni kara std oo ah sexual transmitted disease cudurada ku dhaco galmada ku yimaado sida calamidia iyo gonoreya aa lamida bukaanada noocaas waynu yimaadiin aad iyo aad ay u yimaadiin isbitaalka waana waana waana la daaweeyaa waxaana la rabaa laakiin inay xilli horo xilli hore yimaadeen ayagoon anaa dhibaato complication ku imaan si guud marka waxaan u qaybinay saa ogeedeen ragga waxa dhalmaanta u keeno saddex laba hasaas uga baxnay oo ah britasicular iyo tasicular kan noogu dambeeya marka wuxuu naqaa bostitasicular oo ah macnaha kabacdi xaniinyaha wixii ka dambeeya xubnaha ka dambeeyo cilada keeni karto inay dhalmalaan ragga uga yimaadeen marka kuwan waa problem ku yimiday spam transpositionki in shahwadii meeshii mari leheday marka xaniinyaha maadaama shahwada lagu sameeyo sidaan idiin sheegay ee, waxaa jiro tubooyin loo yaqaan dactal system oo soo qaado oo dakarka keenayo banaanka kadibna usoo bixiyayo maxaa marka keeni karo inay xirmaan amba dhibaatada keeni karta maxay tahay inay meeshaan marka dhibaatooyinku magaar waxaa kamid sisti inuu buro jirto buro hadday jirto kale matalan waxaa xirmaayo tubadii tubada hadday xirantana shahwadii ma soo gudbayso waxaana ay keeni kartaa ilmalaan ama dhalmalaan dhegtal stonis inay dhagaxay galaan dhagax dhagax a geli karo dhagax hadduu gelana waxaa dhacayso inay dhalmalaan ka dhalato infectioniska oo kale way keeni karaan inay dhalmalaan u timaado infectioniska sida cudurada tbdo kale iyo std-da std-da oon horey uga soo hadlaynana oo ah cudurada ka dhasho galmada waxaa kaloo imaa kalo truma sida hore xaniinyaha aan u dhahnay micnaha dhaawaca wax uu keeni karo kuwaan dhaawaca wax uu keeni karo haddii dhaawac ku dhaco sida ingunaal surgery oo kale hadda kasoo qaadanay in qalliin hore eerna qofka lagu sameeyey qalliinka marka tubada in waxaa laga yaabaa tubooyinkii ay soo mar lahaysay shawad ina dhaawac gaaro amba dhaawacyo kale oo meeshaas gaaran waa tahay waxaan ku dhownahay qaybaha dambe ee barnaamijka markan waxaan wareysanaynaa qaar ka mid ah ragga xanuunkan uu allah ka bogsiiyey asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca walaal إبراهيم حسن علي ibraahim meeqa sano ayaad jirtaa صدح إلى وطنسان haye waxaan xog ku haynaa inaad hadda ka hor horey u timid isbitaalka bal nooga waran qisadaada isbitaalka niyow waxaan u imaaday hadda ka hor ilmaha guursaday afar sano isqabnay kadibna wax waa ii dhali weysay kadibna tiraan qatay kadibna sidii waxaa laga udhahay marka niyow dhanka dhalmada in laga haystaa u malaynanaa marka meeshaas isbitaalkaas barnaamijkaas la keenay barnaamijkaas aadaa liigu dhahay haye isbitaalkaan aaday markaan aaday nimanka dhakhaatiirtaan la kulmay qaybta dhalmada markaan aaday kadib eh, waxay igu sameeyeen baaritaana igu sameeyeen eh, shaxwada keena laigu dhahay haye shaxwadii aan keenay kadibna waa la baaray kadibna computer ay saareen oo eh, waxaa laiga saaray dhanka xaniyaa laiga saaray kadibna waxaa laigu dhahay niow celad baa jirtaa laigu dhahay kadibna eh, baaritaankii waxaa marka saddex bilood daawo soconaysaa laigu siiyey talooyin kalena waa i siiyeen cuntay ii qoreen iyo orod iyo caalimiindu waxyaabo badanaa laga siiyey kadibna eh, mataqaanaa saddex bilood kadib markaan daawada dhamaystay waan soo noqday baaritaan kalaa laigu celiyey okay waa laigu dhahay waa raystaa laigu dhahay ha laba bilood kadib maasha allah naantii ura ii qaad hadda may dhashay mise weli uur bay leedahay hadda hadda weli uray leedahay ha waa meeqa bilood Eh, shan bilood waayahay hadda waa sidee dareenkaaga maasha allah dhakhaatiirta aad bay u wanaagsan yihiin ilaahay ha barkeeyaan leeyahay isbitaalka mataqaanaa eh, ninkii ciladaas noocaas oo kale haysta dhakhaatiir fiican oo casriyaysan waxaa laga heli karaa aan dhahi karaa jilib magaca walaal waxaan joogaa degmada damaame magaceyga waxaa waaye maxamed cali jaamac oo ku maga- magaciisu jooga degmada damaame waxaan u imaaday isbitaalka muddo toban sano ayaa ilmo iska waayey qaybta dhalmada oo oo magaciisi dhalma ilma ilmahan tagay oo jire oo taranka marka waa ilii qaabilay gabadhii iyo aniboo nala qaabilay si fiican gacmo gacmo furna nalagu soo dhabeeyey marka waxaa lii sheegay in oo adi taranka dhalmada aan ka fiicanahay oo lii dhahay ilaahay bal weydiiso een, casin mid labaad gabadhii waa baaray waxaa waxaa laga helay ilmi yar daawooyin ayay siiyeen anigana shahwada ayaa laiga qaaday Ah, xaniinkan waxaa laga saaray computer wax computer hayay biyo ku jiro waa laga waayey shahwad cillada lagu sheegay ha soddon iyo labo waa lii dhahay dhirirkeeda tuuritaanka soddon iyo labo labaatana labaatan iyo toban iyo laba kaa maqanaa lii yiri markaasaa de waxaa lii qoray tiniin sagaashan xaba ah oo oo isticmaalay waxaa lii dhahay bishii ugu horeyso gabadha tiniinigaas sii daawada kadib ma jiraa talooyin lagu siiyey waxaa lii dhahay socodka badi eh, maalintii soco ama caalamiintey ilaa iyo abi shan kiilo afar kilomitr camal orod orodka suubi eh, si- kiniinigan isticmaal marka alxamdulilahi gabadha bishii ugu horeysay caadaa ku dhacday kiniinasi bisha dambe ilaahay oolaad ugu sii cilmi hadda naagta sideed bilood waaye xamalo waaye maasha allah ma jiraan isbitaalo kale oo aad hore u tagtay dalka ama dibadda jira waa jira waa u tagay lacag badan ay u baxday hataa kiniini arbado kalageel lagu durdurmasan hadda laakiin waxa waayey waxtarkeeda waa ogaaday ciddii oo rabto inay ka faa'iidaysato oolaad inay hayso ilaahay oolaad wax siiye laakiin meesha inay tagaan qaybta dhalmada oo d- d- isbitaalka weyn oo jirib kuwaasi waxay ahaayeen rag cilada dhalmo la-aantu ay haysatay oo laga daweeyey qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay doctor dayax muddada labada sano ah ee uu furan yahay ma haysaan dadka xanuunkan dhalmo la-aanta idinkugu yimid tiradooda balse aan u ogaano ama aan u helno qiimeyn ku aadan heerka ciladan sida og tahay isbitaalkan wuxuu furay eh, sida la socotiinba dad badan la socdaan waxaa isbitaalka furay laba sano furay bukaanada guud ahaan oona soo booqday oo ka cabahayay dhalmalaantana waxay ahaayeen saddex boqol iyo toddobaatan bukaan saddexdaas boqol iyo todobaatankaas bukaan baaritaano markaan u sameynay kadib laba boqol oo ayaga ka mid a waxay noqdeen dadka aan laga helin calaamadihii eh, dhalmalaanta ay noqdeen marka dadkaas waxaan u sameynay labadaas boqol consultation talo bixin aan siinay talooyinka marka waxaa ka mid ahay inaan same- siinay sexual advice Eh, mathalan eh, haddaan kasoo qaato oo kale inay gabadhii labo caado uu la joogo ninkeeda iyo wax ka badan ovulationka marka aan kala hadlayno kale talada kasii hayno kale eh, waxaan u sheegnaa gab- dumarka badanaa labaatan iyo sideed maalmood oo wareegooda yahay oo caadada ku dhicitaankeeda Eh, marka waxaan u sheegnaa maalinta ay ku dhacdo caado dhiiga ku dhacdo eh, maalinta marka laga soo bilaabo maalinta sideedaad ilaa maalinta afar iyo tobanaad waa maalmaha ugu fiican oo macnaha ugu fiican macnaha in wax la raadiyo taladaan siinaa sidoo kale waxaan ka daaweynay dadkan labada boqol heday treatment of infections inaan infekshanadii ka daaweynay sidoo kale waxaan u sameynay micronutrients dietariga xagga cuntada inaan siinay cuntooyinka vitaminiska sidoo kale waxaan u sameeyey eh, bukaanadaas labada boqolah talooyin kaleento sida in jimicsi sam- inay sameeyaan exercise inay sameeyaan marka waxaan rabaa inaan gudagalo eh, boqol iyo toddobaatanka kale oo bukaanadana soo booqda labadii sano ah oo u timiday ka caabiyeysa dhalmala'aanta waxaan ka helnay ciladaha dhalmala'aanta keeno marka waa kala qaadaynaa boqol iyo toddobaatankan waxaan kala qaadaynaa ragga iyo dumarka waxaana ku hormaraynaa hadda ragga ragga waxay ahaayeen boqolataadkaas ka ahaayeen sagaashan ka mida raggay ahaayeen boqolataadkaas sagaashanka ragga ka mida marka oo dhalmar la-aanta u timiday toban ayaga ka mida waxay ahaayeen waxaan ka helnay markaa baaritaan u sameynay kadib testicula cos ay ahaayeen ciladahooda oo ah ciladaha ku yimaado xaniinyaha sideed ka mida tobankaas marka varicocel ay ahaaday laba ka midna taruma ay ahaaday marka taruma waxaan ula jeedaa jug Eh, varicocelka marka waxaan u sameynay qaliin qaliin aan ku manaj garaynay qaliin maadaama aan u sameynay varicocelka varicocelectomy aan u sameynay qaliin la yihahdo way caafimaadeen sideedoodii waxaa nagu soo laabatay shan ka mida shantii oo ayagana ilaahay waxsiiyey Eh, sagaashankaas oo ragga ahayday toban aan kasoo hadalna ka mid a konton kaloo ayaga ka midana waxaa baaritaanada markaan u sameynay kadib waxaan helnay inay ciladooda tahay spam abnormality inay shahwadii cilad ka jirto mathalan waxaa dhacoo kale inaan qaarkood ka helnay reduce motility and morphology inay dhaqaaqi shahwadii ay yar tahay sidii la raba ka yar tahay morphologigana oo saddexdii qayb oon hore usoo sheegnay madax iyo jir iyo dabo inay leedahay shahwada ay cilada ka jireen Eh, waana daaweynay daaweyn aan u sameynay in badan ay ka midna ilaahay wuu caafiyey in kalena nagu soo laaban Eh, sagaashankii aan ka hadlaynay oo ragga heday oo- oo aan ka helnay ciladaha dhalmalaanta Eh, waxaan kasoo hadalnay toban ayay kamid aan soo sheegnay sidoo kale konton aan soo sheegnay sidoo kale hadda waxaan rabnaa inaan sheegno soddon ayay kamid a baaritaan markaan dilna waxyaabaha aan ka helna waxaa kamid a hormonal disorder in hormoonadoodii ay ku timiday cilad sida sida gonadotropic de- releasing hormone oo hoos u dhacay Eh, waxaa hoos u dhac ku yimid oo kale fsh hormoonka la yihahdo lh hormoonka la yidhahdo hoos u dhacay borolactin hormoonka la yidhahdo kor u kacsanaayeen waxaana u sameynay bukaanadaas hormonal therapy shan iyo toban ka mid a bukaanadan hormonal therapiga u sameynay way caafimaadeen wayna nagu soo laabteen waxaana noo sheegay inay caafimaadeen waxayna heleen owlaad ilaah siiyey ragga kadib ka waran dhanka dumarka bukaanadii aad soo qaabisheen muddada labada sano ah Een, dumarka ayagana yimiday isbitaalka oo dhalmalaanta ka cabaya waxay ahayn siddeetan tiradooda guud labadii sano lasoo dhaafay soddon iyo toddoba ka mid a siddeetankaas waxaan ka helnay baaritaan markaan u sameynay kadib cudurka la dhahayo b i d caabuqaas ku dhaco makaanka tubooyinka iyo ogxaansidaha iyo neighboring organiska siddeed iyo toban ka mid a marka soddon iyo toddobadaas soddon iyo tobanka waa daaweynay ilaahina waa caafiyey siddeed iyo toban ka midana way nagu soo laabteen waxayna noo sheegeen inay u- caruur qa- heleen ama uur qaadeen Eh, siddeetankii marka haddaan ku laabano toban ka mid a waxay waxay isticmaalayeen daawooyinka dhalmada ka hortago oo oral contraceptive loo yaqaano waxaa loo qoray marka si caadada loogu socmadana waxaa loo qoray caadada seextaan dhaktiirta u qoran marka si qaldan ay u isticmaaleen maadaama si qaldan ay u isticmaaleen marka dib aan ugu saxnay qaarkoodna waan ka joojinay ayagana way caafimaadeen ilaa waa cafiyey saddex ka mid a sideedanka marka uterin febrod waxa la yidhahday aan ka helna baaritaan markaan u sameynay uterin febrodkaas horay waxaan ugu soo sheegnay inay tahay buro makaanka ilmaha galaan gasho oo ka ka dhalato taasoo keenaysa marka ilmalaan amba dhalmalaan keenayso waxaan u sameynay myomoctomy procedure la yidhahdo oo ah qalliin inaan qalliin ku sameynay buuradina aan ka saarnay laba ka mid a bukaanadaas way nagu soo laabteen waxayna noo sheegeen sideed bilood kadib inay ur qaadeen soddon ka mid a sideedankii dumarkaa heeday oo la imaaday dhalma la-aanta ka cabaysay soddonkaas waxay la yimideen waxaan ka helnay thyrod disorder thyrod disorder waxaan ula jeednaa qinjir laga helo dhuunta oo soo deeyo hormoonada dhaca muhiim soo deeya oo loo yaqaan t three t four marka waxaa dhacda marka cudur waxaan ka helnay la yidhahdo haybo thyroidism qaarna waxaan ka helnaa hyber thyroidism cudur la dhaho bukaanada marka soddonka dhammaantood daawaan qornay isbitaalkiina ku xiran yihiin ilaa hadda lix iyo toban ka mida marka lix bilood ilaa toban bilood markay daawo qaadaayeen uur ayay heleen dumaray ahaayeen uuren heleen waayahay ma jiraan caqabado aad kala kulanteen bukaanada xanuunadan ka cabanaya ee idin yimid maasha allah waa su-aal fiican waa caqabadaha aan kala kulmay isbitaalkan intii bukaanadaas noo imaanayeen way badan yihiin waxaan hadda ka xusi karaa matalan in xishood oo su-aalihii iyo waxyaabihii ay ka cabaayeen u yimideen iyo waxyaaba badan inay kaaga jawaabeen matalan dhalmalaanta sidaan ognahayba dhegeystayaasha waxaan rabaa qodobka inaan ugu faa'iiso dhalmaanta sidaan ognaha waa cudur cudurada ka mid a sida markaa malaria qabtid uga hadlaysid madaxa ay xanuunayo qandha ay haysa saama saama u leedahay waxaa la rabaa wax kastoo aragtay iyo cilad kastoo ku ogtahay jirkaaga inaad sheegtid dhakhtarkana macnaha markaas si wax- tala bixintaas wax ugu qaato wax ugu dhisto wuxuuna ilaahay idinkii fududay doontaa daawadaada waa cilada koowaad cilada labaad oo aan la kulanno waxaa ka mid ah oon la kulmo hal qof inuu ku yimaado matalan labadii lamaanaheed oo isqabay inuu hal qof kamid ku yimaado amba haweenkii amba amba ninkii ku yimaado kale matalan Eh, sidaan ognahana hal qof qoyska waa laba qof dhalmada cidda ka timida ilaah yaqaan dhalmada cidda ka timida ilaah yaqaano waa sida ay saxdaan waxaa waaye inay labadooda yimaadiin baaritaan loo sameeyo markaas labadooda amba wada naqan karaa cilada ama mid kamid oo naqan karaa si markaas daawada loo helo biidni illaahi ayna u hareystaan caqabada saddexaad oo xasuusto waxaa kamid ah inaysan second revice wax la yidhahdo ay sameyn bukaanadii aysan dib booqasho labaad ay nagu soo sameyn daawadii u qortay inay qaatay mataqaanid inay qaaday mataqaanid inay ku reysay in kale haddii aad sii wadi leed xataa warbixin dambe kuma soo raadi hayaan horey usii socayan taasna waa caqabadan haysata kamid tahay caqabada afraad oo xasuusto waxaa kamid ah ee baaritaanadeena waxaa kamid ah waxyaaba aan baarna shahwada kamid ah raggii oo kale inay ku dhahaan see u keenaa waxaa waaye ma banaano saas darteed marka caqabadaha ee kamid ta in badanoo kamid a ragga eh, waxay sameeyaan way iska laabtaan ayagoon baaritaan loo sameyn waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka diirada jimcaha tan iyo intaan barnaamij noocan ah ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجرية رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون